barkad cabdinaasir cabdiuuq oo ah soomaali degan dalka maraykanka ayaa waxaa magaciisa lagu soo daray liiska dadka u tartamaya abaalmarinta oscar ee jirista filimada dhanka jilayaasha heerka labaad ee dalkan maraykanka barqad oo degan minnesota ayaa si weyna waxa uu uga dhex muuqday filimkii kabtain philips oo isagu ku saabsanaa burcadbadeeda soomaaliya saare cabdi axmed oo washington joogta ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay waxayna ugu horeyn weydiisay dareenkiisa ku aadan tartanka abaalmarinta oscarka
waxa weeye aad baa u faraxsanahay hadda la sheegay dadkii tartanka gelaya oscarka marka aad baa ugu faraxsanahay walaal waxa waye filimkii koowaad saa u og tahay waxaana jid dheer baa loo soo maraa si dhib yar layskuma siiya marka dareenkeyga walaahi kama hadli karo hadda waa tahay waa yahay marka maxaad filaysaa nominationka ama magacaabista kadib maxaad filaysaa waxa waaye may wa waa la sheeg laakiin aniga runtii markaa u sheeg inaan raayo uma ubaahnay nominationkaas helid baa iiga weyn raynta hadda because waa filimkii koowaad waxa waayan albaab bay i furaysaa waxa i sahlaysaa inaan filimo kale helo oo aan sii shaqaysto waa tahay bal bal waxaad ka warantaa marka intee qof oo kale ayaa adiga tartanka kugula jirta ee lagula magacaabay waxaa igula jirtaa afar nin oo kale haye waa tuurayaal waaweyn ah marka adiga oo filinkaagii ugu horreeyey jilay maxaa uu yahay waxa aad filan karto waxa la filan karo lama garanayo taas waa waxaa loo taas waa askarka loo yidhaahdaa waxa waay dad gaaraba boodgareeya oo decide gareeya in aad gelaysid tartanka iyo dadka gaayaan iyo qofka reynaya waa dadka space on the borinka dadka ay boodgareeyeen waa tahay ee filinkaada aad wax ka jishay ee cabtain philips ee looga hadlayay burcadbadeeda soomaaliya sidee buu wax uga bedelay noloshaadii iyo heerkii horey aad bulshada uga jirto soomaalida dhexdeeda magaalada minneapolis wallaahi waxa waaye aniga waxay u noqday isbedel weyn oo maxaa la dhihi jiray oo waxaa noqday matalaa baa noqday oo sheekadiisaan u matelay oo ani asxaabtayda faysal iyo barkhadiire iyo mahad si aan usoo matelay sheekadiibaa adduunkii ka helay marka waxa waaye isbedel weynaa jira oo hadda waa kasoo ma ujeeda askarkii baa naaminadeed u noqday iyo awoodyaal kaloo badan waa marka tahay insha allah waa yahay abaalmarintan oo la sheegay inay tahay midda ugu sarreysa ee oscarka ee hollywoodka ay bixiyaan haddii aad hesho ma jiraan filimo kale oo aad ku tala jirto inaad samayso ama aad jilaa wax ka noqoto ha waa saas saas wey de wax weyn la siiyey saas waaye waa marka qoyn in- kala heleysaa oo waxa waaye saasaa la- waa lagu ixtiraamaya oo albaabada waxay kuu furaysaa inaad noqoto qof jilaa weyn oo la yaqaano ha waa yahay n filinkaad wax ka jishay ee wakhtigan abaalmarinta ugu sarreyso aad ku soo gelayso tartanku waxa uu yahay filin ka hadlaya burcadbadeeda soomaaliya n saameyn intee la eg ayay ku yeelatay ama uu ku yeeshay filinkaasi soomaalida degan waddanka maraykanka gaar ahaana magaalada dadka soomaalida ay ugu badan yihiin ee minneabolis eed adiguba ka timid ma dad soomaalida aad ay uga heleen filinkan markay daawadeen Haye.
oo waxa waaye say filanayeen ma ma noqon markii daawadeen sidii ay kow u tala jireen filinka uu noqon doonayo ma- ma u noqon Ah, marka dibis basrif si oo fiican bay uga heleen oo aad bay uga heleen marka waxa waaye Waayo.
sheekadii sida loo sheegay Mhm.
waa tahay hadda ma qofka ugu horreeyaa tahay marka n abaalmarinta dadka u sharaxan mise shan nin baa la dooranaya marka shantaasaan ku jiraa marka n goormaa la filayaa marka in munaasabadaasi ay dhacdo Ah, march labadeeda labada maaj inta ka horreysa xaggee baad ku sugnaanaysaan maxaad qabanaysaan shantiina qof Ah, qof walba dee noloshiisa wuu ku joogayaa waxa waaye waa hal tahay meel islama joogaaya Mhm. Ma- maalintasaa laisku imaanaya waa tahay barkhadow dad badan ayaa waxa ay wax badani ka sheegeen noloshaadii wixii ka horreeyey filinkan ee cabtain philips ee aad ee jilaaga ka ahayd dadka qaar waxay yidhaahdaan taxi ayuu waday qaar waxay yidhaahdaan dukaan ayuu lahaa n maxaad bal nooga sheegi kartaa noloshaadii iyo shaqadaadii wixii ka horreeyey filimkan Ah, aniga taxi aan wadi jiray waxa waaye sila aniga gaar u ahana waa ka shaqeynayo ciyaalka xaafadda la yidhaahdo oo ii hirtogeli waaye marka waxa waaye khibrad waan kulahaa kaamira duubida iyo waxyaalahaas waa yahay oo Een, hadda wax ii cusub maayo Mhm.
waa tahay ogaanta intaad ka warqabto ee dhallinyarada soomaalida ah ee dabcan ama filimadaasi kula xiiseyn jiray ee jooga minneapolis kuwo aad ka warqabto wadadaada kusoo jira ma jiraan wa wa waa jiraan waa jiraan dad oo oo hamiga oo haya waa jiraan you know waxa waaye waktiga qaadanaysaa laakiin
kaasina wuxuu ahaa jalaaga barqad cabdinaasir cabdi oo ah soomaaliya degan dalkan maraykanka oo magaciisa lagu soo diray liiska dadka u tartamaya abaalmarinta oscar ee jirista filimada dhanka jilayaasha ee heerka labaad oo u warramayey zahra cabdi axmed